waad ogtihiin waxa soomaaliya ay soo martay waad ogtihiin waxyaabaha ka dhici jiray ama ay suuragal taha hadda inay kasii dhacaan runtii cadowgaaga ma muujinayo inuu cadowgaaga yahay waxaa laga yaabaa inuu isaga kaa dhigo adiga saaxiibka ama daawo adiga kuu timid laakiin waxaa garan kara in kooban oo bulshada ka mid ah waxaad ogtihiin kuwa maanta na qarxinaya kuwa maanta dhibaatada aad aragteen noo geysanaya xilli dadka soomaaliyeed ayaan fahmayn oo dhammaantood loo jadbeysnaa ayaad ogtihiin waxaan idin sheegayaa in yar oo kooban oo bulshada ka mid ah ayaa tilmaamayso dhahaya waa cadow war waa cadow war waa cadow iska jira maantay waa la wada qirsan yahay inay cadow yihiin laakiin maxaa laga gaaraa ims ay dumiyeen ims ay dileen ims ay naafeeyeen ims ay agoonteeyeen waxaa taas la mid ah aniga aragtidayda waxyaabaha forakiska la yidhaah oo hadda dalkeena ka bilowday dadkuna ay u qabaan faa'iido laakiin haddayan ka waantoomin ay arki doonaan inayan faa'iido ahayn oo ay halis ku tahay ay arki doonaan ma aha sida kalluunka loo dabo maqaalinta loogu dabo annagoo waaweyn oo caqli leh in sidaas oo kale naloo dabo